wararkan iga soo gaaraya degmada hawligale gobolka shabeellada hoose waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa amisom ay haatan ay gaareen maqribada salaada maqribada xiliga salaada maqribada ciidamada amisom ayaa la sheegaya in halkaasi ay gaareen markii ay ku dhawaayeen degmada hawligalen waxaa guud ahaanba halkaasi iskaga baxay ciidamada xarakada al-shabaab oo ku sugnaa halkaasi markii ay gaareen kadib wararka halkaas waxa ay sheegayaan in rasaas fara badan laga maqlayo gudaha gudaha magaalada walow haatan xaalada magaaladu ay degan tahay ciidamada amisom ay halkaasi ay ku sugan yihiin wax dagaal ah oo dhex maray ma jiro laakiin ciidamada al-shabaab markii ay maqleen ama ay ogaadeen inay ku wajahan yihiin ciidamada amisom halkaasi waxaa la sheegay guud ahaanba in halkaasi ay iskaga baxeen amisom baa halkaasi tegtay waxaa la sheegay in rasaas xoogaa yar ay yara daadiyeen kadibna ay toos magaaladii ula wareegeen haatan dadka deegaanka waxay ii sheegeen in xaaladu ay tahay mid cabsi ah walow ciidamada amisom ay joogaan iyagoona ay guryahoodii haatan iskaga jiraan xaalada guud ee degmada awdheegle dadka deegaanka oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in xaalada haatan ay tahay mid aan deganayn walow wax walba ay filanayaan dagaal iyadoo aysan dhicin halkaasi al-shabaab ay iskaga baxeen ciidamada amisom ay ku sugan yihiin dabcan xaaladuna waa qiyaasi karaysaa in al-shabaab oo iskaga baxday waxaa laga yaabaa xitaa in ay soo noqdaan oo dagaal kale uu dhaco dadka deegaankana waxay sheegayaan in xaaladu haatan ay tahay mid degan walow aan la saadaalin wixii dhaci lahaa